إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay aragtideeda ku aadan mashruuca lagu mideynayo bariga afrika ee la doonaya in lagu qabsado soomaaliya ayna wataan madaxda etoobiya iyo eritareya waxaa degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ka dhacay bandhig ciyaareed qayb ka ah waxyaabaha damaashaadka oo ay ciidda ugu talagaleen reer jamaame aqoon-yahano iyo waxgarad ayaa ka hadlay khilaafaadka xargaha goostay ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo arrimo kale duufaanno xooggan ayaa ku dhuftay gobollo ka tirsan dalka maraykanka iyadoona degniino cabsiyo wadata laga soo saarayo uu diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinta saddexaad ee ciiduladxa ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii aad soo maqasheen oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay aragtideeda ku aadan mashruuca lagu mideynayo bariga afrika ee la doonaya in lagu qabsado soomaaliya ayna wataan madaxda etoobiya iyo eritareya cabdifataax maxamed qaasim ayaa soo jeedinaya warkan
بسم الله الرحمن الرحيم
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
جمع الكفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا
alkataa'ib oo looga bartay in maalmaha ciidda ay baahiysa muuqaallo xiise leh ayaa waxa ay soo bandhigtay filim mug weyn oo uu ka muuqdo juhdi aad u badan kaasoo xambaarsan fariimo muhiim ahi waa dokumentari soconaya muddo afartan iyo sagaal daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah waxaana gebi ahaanba lagu qaadaa dhigay dagaaladii saliibiga ahaa ee dunida soo maraya kuwoodii ugu waaweynaa waana halka uu salka ku hayo dagaalka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jirto ciidamada shisheeye ee soo duulay filimka oo ku soo baxay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in laga soo bilaabo xilligii nebiga salaallahu calayhi wasalam iyo khulafadii raashidiinta lana soo gaaro dabayaaqadii qarnigii shanaad ee hijriyada islamarkaana lagu keeno maanta inay yihiin kuwo sidoodii u socda inkastoo saliibiyiintu ku noolaan jireen dulli islamarkaana ahaayeen gacanta hoosaysa ayaa waxay fursad heleen markii ay muslimiintu iska dhigeen hubka oo sharaf iyo cisi ay ku helayeen si gaar ah wuxuu filimku bidhaamiyey dagaaladii ku caanbaxay xuruubu saliibiya iyo wixii reer yurub ay ka geysteen masjidka barakaysan ee al aqsa halkaasoo ay si xun ugu dileen shan kun oo qof oo muslimiin ahi ilaa baadarigii ciidamada saliibiyiinta ee lagu magacaabi jiray raymond uu xasuuqii ciidamadiisu geysteen markii ay qabsadeen baytulmaqdis bishii ramadaan sannadkii afar boqolsagaashan iyo saddexdii hijiriyada ka yidhi ciidamadeennu waxay ku tarax tageen xasuuqii ay ka geysteen halka uu ku yaal haykalka sulaymaan meydadkuna goob weliba ayay daadsanaayeen ciidamadeennii gumaadkaas geystayna si dhib ah ayay ugu adkaysanayeen qarmuunka ka soo baxayay goobtaas haddii aad goobjoog ahaan lahaydna waxaad arki lahayd sida uu dhiigga dadkii la laayay u qooyey lugaheenna wuxuu ahaa xasuuq aysan xitaa carruurtii iyo dumarkii ka badbaadin wixii ugu yaraa ee dhacayna waxay ahaayeen in madaxyadoodii la guray qaarkoodna caloosha laga dooxay qaarna waxay ku khasbanaadeen inay derbiyo dhaadheer iska soo tuuraan qaarkood nolosha ayaa lagu gubay kadib markii si daran loo cadaabay waddooyinka qudus iyo fagaarayaasheeduna waxaa buux dhaafiyey madaxyadooda gacmahooda iyo lugahooda oo cadcad u jaran qofkii waddada marayana uma muuqanayn wax aanan ka ahayn meydadkooda intaas waxay ahayd keliya qaar ka mid a dhibaatadii ay la kulmeen
ballanqaadyadii la hirgeliyey ee balfor yahuuddana lagu siiyey dhulka barakaysan ee qudus xuruubtii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday dimashik maqrib serbiya iyo meelo kale ayuu bidhaamiyey filimka isaga oo si cilmiyeysan u soo bandhigay duulaanada saliibiga ah ee maanta socda sheikh ayman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu cabiray dagaalada saliibiga ah ee casrigan هل لا زال لدينا شك في مدى دناءة weli ma wax shaki ah baa nooga jira heerarka uu gaadhay fasaadka iyo falxumada dagaalka saliibiga ee nagula hayo dagaalada saliibiga ee nagula soo qaaday marnaba ma joogsan balse waxaa kala duwanaa muuqaaladooda heerarkooda iyo hababkooda waxayna ahaayeen kuwo joogto ah oo aan marnaba istaagin
dokumentariga ayaa si aad ah diiradda loogu saaray duulaanada saliibiga ah ee etoobiya ee horay iyo haddaba ku wajahan muslimiinta mandiqadan oo ay soomaalida ugu horeeyaan nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayaanka nuqabada islaamiga ah ee soomaaliyeed oo filimka ka soo muuqanaya ayaa ka hadlay waxa ay salka ku hayso cadaawadda xabashida ee ka dhanka ah soomaalida dhulka xabashidu degto ama maanta loo yaqaanno etoobiya waxay weligeed ka mid ahayd dalalka calanka u sida nasaarada mucatablayda ku dhowaad kun iyo toddoba boqol oo sanno ka hor ayayna etoobiya qaadatay diinta kiristaanka gaar ahaan madhabka xagjidhka ah oo loo yaqaanno ortodogoska kiristaannimada etoobiya way ka taariikh horraysay ta reer yurub xabashidu maanta iyo had iyo goor waxay ku faani jireen in laga helayo goondhar iyo askum kiniisadaha iyo taallooyinka dunida kiristaanka ugu faca weyn
waxyaabaha soo jiidashada leh ee uu filimku soo bandhigayo ayaa waxaa ka mid a in awoowayaasheen ahaayeen dad garasho iyo garaadba leh maadaama ay aasaaseen imaarado islaami ah oo ilaa herar sii dhaafayey intaa waxa dheer oo la bidhaamiyey kaalintii libaax ee alimaam axmed gurey dagaallo dabadheeraaday oo dhowr qarni jiitamayey ayaa dhexmaray boqortooyadii xabashida iyo imaaradihii zaylac dagaalladaas waxaa ugu caansanaa uguna barakada badnaa dagaaladii saldannadii cadal oo uu hoggaaminayey imaamkii ee halyeyga ahaa imaam axmed ibraahiim imaam axmed gurey taqabal allahu shahaadatah shahaadadiisa allah ka aqbalo
halgankaanu soo booboonee loo gablaanay waafo halgankuu guray horuu galee guura yeeri beesha galka seefta kuura baxdee habashidow gaabshee kaasina waa shaacirul islaam guddoomiyaha golaha nuqabada islaamiga ah ee soomaaliyeed oo filimka ka soo muuqanaya etoobiya ayaa dagaallo badan la gashay soomaaliya iyadoo burburkii dowladdii shuuciyadda ahayd kadib ka faa'iidaysatay hogaamiye kooxeedyo kuna guulaysatay inay soomaaliya ka hirgeliso dowladdah ay iyadu dhistay iyo qaar ay kaalin weyn ku leedahay laga soo bilaabo tii cabdulaahi yuusuf ilaa midda maanta ee farmaajo waxaa taariikhda aan la hilmaami karin ka mid ahaa tacaddigii ay ka geysatay dalka gaar ahaan magaalada muqdisho sannadihii laba kun iyo toddobadii ilaa laba kun iyo sagaalkii iyo kuwa kale ee ilaa iyo maanta socdaa ee ay ka geysatay qaybo ka mid ah gobollada dalka waxaana filimka ka soo muuqanaya qaybo ka mid ah tacadiyadii xanuunka badnaa tani waa qof hooyo oo da ah
gurigaygii iyo ilmahaygii anigoo joogay igu dhiseen oo walaalkay ay dileen oo wiilkaygii ay dileen oo anay dhaawaceen soo diyeen dalkeenay noogu soo duuleen diinteenay na soo farageliyeen balaayo allah u keenay raali kama nihi ma rabno allah naga dulqaad war bal dayaa dalkii aan lahayn waa kan dayacan
dokumentariga waxaa lagu soo qaatay culimo iyo waxgarad tilmaamaya halka ay salka ku hayso cadaawadda etoobiya waxaana tusaalooyinka ugu cajiibsan bixiyey sheikh mukhtaar abuzubayr sheekh aadan cayrow sheekh maxamed rashaad iyo sheekh jaamac aadan dhammaantood allaha u raxmado e markii aad daawato filimka waxaad ogaanaysaa inay dhab noqdeen hadalladii culimmadaas una hirgalaan etoobiya qaar ka mida ujeeddooyinkeedii sida kala qaybinta soomaaliya iyo dhismaha maamul goboleedyada maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadda ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa noqday ninkii ugu horreeyey ee etoobiya u saxiixa afar dekadood oo ay soomaaliya leedahay iyadoo muuqaalka laga dheehanayey sawirro muujinaya sida ay etoobiya u dullaysatay madaxda etoobiya u dullaysatay madaxda maamulada iyaga taabacsan ee soomaalida ahi sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo filimka ka soo muuqanaya ayaa si gaar ahaaneed u ifiyey damaca etoobiya ee badaha soomaaliya damaca etoobiya ay ka leedahay dhulka iyo badda soomaaliyeed ma ahan arrimo maanta bilowday mana ahan sida uu gaalka abi axmed iyo murtada farmaajo ay ku hadaaqayaan oo iskaashi dhaqaale iyo maalgashi lagu raadinayo nasaarada xabashidu weligoodba ma aysan siraysan jirin inay qorshaynayaan sida ay dekedaha iyo badda soomaaliya ula wareegi lahaayeen waana siyaasad soo jireen ah oo laga soo bilaabo toddoba boqoloo sano ka hora hadal aan iska dhahaynana ma ahan oo waa arrin diiwaan gashay gaal iyo muslimna uu qirayo ninka arrinka rumaysan la ha akhriyo bugga la yidhaahdo the evided duty oo la daabacay sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo shantii buggan waxaa qoray nin la yidhaahdo louis fitzgibon oo ah sarkaal sare oo ka tirsanaan jiray dowladda ingiriiska xeelal kala duwanna u soo qabtay buuggani wuxuu soo bandhigayaa dhambaallo iyo dukumentiyo ay isweydaarsadeen boqorkii xabashida mililig iyo waddamo reer galbeed ah sanadkii kun sideed boqol koob iyo sagaashankii wuxuuna mililig ku yidhi etoobiya waxay afar iyo toban qarni ahayd jasiirad ay ku hareeraysan yihiin kuwo aanan ilaahayna aaminsanayn yacni muslimiinta haddii awoodaha dalalka shisheeye ay yimaadaan si ay u qaybsadaan afrika ma ahaan doonno kuwo sheedda ka daawada oo aanan qaybtooda qaadanin waayihii hore xuduudaha boqortooyada xabashida waxay ku ekayd badda laakiin kadib markii aan weynay awood nagu filan quwadaha kirishtankana ay gurmad noo soo fidin waayeen furimaheennii dhanka badda waxay u gacan galeen muslimiinta xilligan aan hadda joognana kuma tala jirno inaan soo ceshanno furimaheennii dhanka badda balse waxaan ku hanweynahay in awoodda kirishtanka ee uu ilaahay hagayo ay noo soo celin doonaan xeebteennii
balse waxaan maanta nool nahay xilli uu ra'iisul wasaaraha etoobiya aabiy axmed uu dadkiisa ugu faanayo inuu wax badan u hirgeliyey muddo dhowna uu doonayo inay furtaan magaalada muqdisho kana soo shaqaystaan ሰው ሞቃዲሾ እየዋለ ቅዳሜናውን ውሎ እንዲመጣ ሀሳቡ እኮ እንደሱ ነው። ውጡ ከዚህ ከትናንሽ ነገር። ትናንሽ ነገር ደግሞ ለጉራጌ የሆነው መቀመጥ እኮ አይችልም። ጉራጌ ስራ ካለ አሁን ሞቃዲሾ ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው? ታዲያ ምን ክልል ያስፈልጋቸዋል? መስራት ነው እንጂ ሄዳችሁ waa inaad ka gudubtaan halkan soke ee aad ka fakaraysaan annagu waxaan doonaynaa marka aan muqdisho furanno in aad halkaas ka soo shaqaysaan asbuuca kadibna aad sabtida iyo axadda guryihiinna ku soo noqotaan annagu halkaas ayaannu ka fakaraynaa adinkuna meelo soke ayaad ka fakaraysaan አሁን ሞቃዲሾ ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው? ማን ነው ሄዶ የሚሰራው? ማን ነው ሄዶ የሚሰራው?
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah quwadda keliya ee militari ee maanta u taagan inay ka hortagto cadaawadda iyo qabsiga taariikhda fogsalka ku haya ee xabashida isku soo wada duubo filimkan waa xalqadii saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray laa marxaban bihim innahum saalu naar kaasoo ay aalaaba alkataa'iba ay ku soo bandhigto aragtidooda ku aadan damacyada shisheeye iyo duulaanada saliibiyiinta ee casrigan laguna soo bandhigo dagaalada malaaximta ah ee ay ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku boqnagooyaan shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya xalqadan oo ah mid aad u ballaaran ayaa la sheegay inay ka kooban tahay laba jus waxaana haatan la faafiyey juskii koowaad oo keliya iyada oo la filayo in alkataa'iba ay baahiso kan labaad in shaa allah
لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار
waxaa degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ka dhacay bandhig ciyaareed qayb ka ahaa waxyaabaha damaashaadka oo ay ciidda ugu talagaleen reer jamaame abubakar ayaa warkan inoo diyaariyey تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم
degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka mid ah meelaha sida wanaagsan looga ciiday waxaana fagaaro weyn oo ku yaala lagu soo bandhigay ciyaaro iyo fantasyo loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidul adxa almubaarak fagaaraha ayaa waxaa laga sameeyey barnaamijyo ay si wada jir ah uga qayb qaadanayeen ciidamada mujaahidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo laga dheehanayay farxad aad u sarraysa ciyaarihii lagu soo bandhigay fagaaraha weyn ee ku yaala degmada jamaame waxaa ka mid ahaa ciyaarta loo yaqaano dharayjabiska iyo kuwo kale oo xiiso badan shaafici indhaha ayaa loo xerayaa shaafici wuu socdaa shaafici wuu socdaa shaafici wuu socdaa shaafici wuu socdaa shaafici waa uu jabiye uu ku guulaystay allahu akbar shaafici waxa uu helay shokolaata ayuu helay shaafici insha allah tacaala indhaha ayaa loo xidhay lowliikanayku ciyaaraha lagu soo bandhigay sidoo kale jamaame waxaa ka mid ahaa ciyaar xiiso badan oo dadka dhakhaatiirta ah gaar ahaan daandiisayaasha lagu dareensiinayo inay ilaaliyaan hawshooda islamarkaana ay kordhiyaan xirfadooda ku aadan shaqaday hayaan dhakhtarka ayaan ka sugaynaa qaabkuu goosaha ugu saari lahaa insha allah ahay dhakhtarka shaqadiisii ayuu wataa dhakhtarka shaqadiisii ayuu wataa waxaa ku xumaaday biisadii uu watay way ku xumaatay waxaa weeyaan wuxuu la soo baxay kiyaab ingiriis buu la soo baxay haddana gooskii baa lagu bixinayaa kiyaab ingiriiskii haddana waxaa weeyaan dhakhtarkii waa shaqadiisii ayuu ku guda jiraa kiyaab ingiriiskiibaa haddana ku xumaaday ahay wuxuu la soo baxay burus iyo kasabiito burus iyo kasabiito ayuu la soo baxay waxaa weeyaan gooskii ay xaaladda waa isu dhowaatay insha allah tacaala aye biidni illaahi maanta waxaa weeyaan insha allah mudahajila aad u xiiso badan baa meesha ka soo baxday biidni illahi tacaala insha allahu tacaala waan kasii gudbaynaa waxaan rabnaa biidni illaahi ciyaaraha dhaxtaalka ah insha allahu tacaala kuwii aan wadanay way inoo dambeeyaan beleduraxma waxaan rabnaa ciyaaraha dhaxtaalka ay noo hayaan inay goobta iyada ay noo keenaan ciyaaraha dhaxtaalka ah saddex mooto ayaa meesha taagan baa laleeyahay saddex mooto waan arki doonnaa qaabkaay mootooyinkan u dhaqaaqi doonaan insha allahu tacaala qaabkaay mootooyinkan u dhaqaaqi doonaan baan fiiranaynaa biidni illaah waaye mootadii waa la istaaray mootadii waa la istaaray waaye dhaqaaqday mootadi ayo way isu dhawaatay allahu akbar allahu akbar allahu akbar degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa si wanaagsan looga ciiday waxaana halkaasi lagu sameeyey barnaamijyo lagu muujinayay munaasabadda ciidul adxa almubaarak iyadoona wariyaasheenna mahad cubayd cali iyo maxamed amiin ay halkaasi ka soo diyaariyeen barnaamijyo aad u qurux badan
من صلى وصام فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحة
aqoon-yahan iyo waxgarad ayaa ka hadlay khilaafaadka xargaha goostay ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo arrimo kale maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka qaybgalayay barnaamij gaar ah oo habeenkii xalay ka baxay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa ka hadlay xaaladda dalka uu marayo wuxuu soo hadal qaaday kelimadii uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere taasoo uu sheekhu ku soo hadal qaaday fashilka madaxda dowladda federaalka bismillahi raxmaan raxiim horta waa sida uu sheegay afhayeenka xarakada sheekh cali allaha xifdiye subxaanahu wa tacaala ee runtii xaqiiqda buu ka abaaray waxaan waxay iska ahaayeen camiilin bay iska ahaayeen waa wax akhasunaas ah oo meelahaas maraykanka ee yurubka kusoo afaafaqay oo lagu shaqaysanayo camiili iska ah wax qiimaa ma lahayn waxa loo keensadana waxay la dagaalanka shareecada ilaahay subxaana watacaala wixiina wax furi waayeen marka waxaan waa sida walaalka u tilmaamay wax rajaa ay leeyihiin iyo waxay qaban karaan iyo waxay go-aan leeyihiin malaha haba yaraatay go-aan hal xaba ma laha marka waxaan dareemaynaa in burburkoodii ilaahay subxaana watacaala ummadda tusiyey xaqiiqadooda la arkay mid walbana hadda intaa wuxuu u jooga inuu tigid ka buuxsado oo ama maraykanku a diyaaradaha ka xirnay hadda diyaaradaha la fulaya mid walba goboladii uu kamid u kala carari doonaa insha allahu tacaala waxay la cararaana waa xaaraantii ummadda mid dhul ka dhaca mid bad ka dhaca mid sidaal ka dhaca xaaraantaasunbay meeshu yimaada marka waa wax akha sunnaas ah wax qiimaa ma laha teeda kale waxaa ii muuqata oo rabaa inay dadka siyaasiyiinta ama aqoon-yahanada ay ku baraarugaan waxaan wax go-aan le iyaga ma aha hal go-aana ma laha hal xabo oo go-aana ma laha waa gaalaa u yeerinayso wuxuu tusaale u soo qaatay hadalkii madaxweynaha dowladda federaalka oo ahaa inuu si dhaqso leh u soo magacaabayo ra-iisul wasaare tusaale ahaan baa idin siinaa dad tusaale wax ku fahmaane farmaajo markuu dhahay maaragtay si deg deg aan usoo magacaabaya ra-iisul wasaare wuxuu yidhi afartan iyo sideed saac gudahood baan kusoo saaraya ra-iisul wasaare cusub meeqaa kasoo wareegtay waxay ku tusinaysaa inuusan wax go-aana lahayn inay wax cakiran yihiin in loo yeerinayo in xagga looga qaylinayo carku dhawaaq wirsaan samee carkan yeel siyaalka waxaan kaa goosinaya lacagta marka waxaan wax go-aana ma laha waa akhasunaas waa iska tegayaan waa camiidi lagu shaqaystay qolaba maraa la keenaa kuwaan kuwa kasii darnaa imaana waa lagu shaqaysana waa la tuuraya marka siyaasaddu meel fiicanay maraysaa way burbureen insha allahu taala waa burburaysaa ilaahayna subxaana watacaala fiskigooda iyo dulligooda ilahay ummadda waa ka dulqaadi doonaa insha allahu tacaala sidoo kale nabadoon ismaaciil xuseen haaruun ayaa isana soo gudbiyey dardaaran muhiim ah bulshada soomaaliyeed waxaanu ugu dardaarmaynaa wixii ugu fiic wixii la isugu dardaarmi jiray wixii ugu fiicnaa baanu ugu dardaarmaynaa bulshada soomaaliyeed waxaanu leenahay xadhigga ilaahay qabsada xadhigga ilaahay qabsada iskuna duubma una diyaar garooba cadowga idinku soo duulay ee dalkiina ku soo duulay iyaga oo kuwa fara badan oo hore haysta oo etoobiya iyo kenya labaduba ay haystaan haddana duulaankan cusub ee ay kii xorta ahaa ku soo duuleen sidii aynu isaga kicin lahayn ulana dagaalami lahayn naf iyo maalna ugu huri lahayn waa inay ummadda soomaaliyeed u mudowdaa gumaysigaana isaga dulqaataa haddii alla idmoo xagga ilaahay laga helo waa kuwana way jabeen iyagiibaa hadda fooda iskula wada jira qalbiga iska wada dhagax tuurayaan midba mid buu haaraamayaa waxa ay isku haaraamayaan ama ay ku dagaalamayaanna dan ay ummadda soomaaliyeed u hayeen ma ahayne waa dan iyaga shaksiyadood shaksiyadoodu ay midba midka kale ka xorxorinaya ama uu ka cadurso islahaa weeye ummadda soomaaliyeedna maanta way arkaan inayna nimankaasi waxay hayaani jirin meesha wax ka jiraani inay tahay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga iyo ku hoos noolaashaha kaayada tawxiidka marka ha ku soo dhowaadeen hana u midoobeen sidii ay gaalada isaga celin lahaayeen si adag iyo si xooglana ha ugu diyaar garoobeen saasaanu ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee shacab iyo cid walba leh maalintii koowaad ee ciidul adxa ayay ahayd markii uu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere jeediyey kelimad ku saabsan munaasabadda ciidul adxa taasoo uu ku soo hadal qaaday fashilka madaxda dowladda federaalka iyo khilaafyada u dhexeeya halka warkan dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanaya waa idaacadda alfurqaan duufaano xoogan ayaa ku dhuftay gobollo ka tirsan dalka maraykanka iyadoona degniino cabsi wadata laga soo saarayo xarunta maraykanka u qaabilsan ka warqabida duufaanada ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay muwaadiniinta amerikaanka ah gaarsiiyeen in duufaano ay ku soo wajahan yihiin gobollo intooda badan dhaca xeebaha duufaantan oo qiyaastii jaraysa saacaddii boqol soddon iyo shan kilomitir ayaa waxaa la sheegay inay kusii wajahan tahay gobollada waqooyi ee maraykanka sidoo kale degniinta waxaa la gaarsiiyey gobollo ay ka mid yihiin florida iyo sidoo kale north carolina kuwaasoo loo sheegay inay ku dhufan doonto duufaan xoog leh guddoomiyaha gobolka florida uu ka jawaabayay degniintii soo gaartay ayaa wuxuu sheegay in xaalad deg deg ah ay geliyeen ilaa dhowr iyo toban degmo oo ku yaala xeebaha badda atlantikada duufaanadan ku dhuftay dalka maraykanka ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo waddankaas uu la daalaadhacayo cudurka coronavirus saacadii lasoo dhaafayna waddankaas tiraadu badan ayaa u geeriyooday cudurka corona waddanka maraykanka oo maanta hogaaminaya dagaalka lagula jiro muslimiinta iyo islaamka ayaa wajahaya musiibooyin rabbaani ah warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa